alxamdu lilah hanaau lilah uma asalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam allahuma akhrijna min dulumaati alwahmi waakrimna binuuri ilfahmi waftax calayna bimacrifati alcilm xasin akhlaaqana bilxilmi wasahil lanaa abwaaba fadlik wanshur calayna min khazaa'ini raxmatika ya arxam araaximiin darsigeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda sideetan iyo toddobaad min suurati lbaqara dersigeenni hore waxaan ku soo qaadannay arrimo la xiriira nimankii yahuudda la dhihi jiray waxaan ku soo qaadannay siday nimankaasi ay taxriif iyo tabdiil ay ula yimaadeen waxaan ku soo qaadannay sida ay adduunyo u qaateen aakhiradii uga tageen waxaan soo qaadanay ilaahay inuu yidhi falaa yukhafafu canhum lcadaabu walaa hum yunsaruun cadaabka hal saac iyo hal daqiiqa laga fududayn maayo loona kaalmayn maayo kuwo loo kaalmaynaya maysan ahaa nin cid u kaalmaysa heli maya waxaan soo qaadanay afar arrimood oo la amray nimanka yahuudda la yidhaahdo oo la yidhi hayslaynina barkin yuusan barlayn taas waa la soo yiri naftiina halaynina layidhi laa tasfikuuna dima'akum waxaa kaloo loo yiri la amray naftiinna ha ka saarinina guryihiina oo barkiin barka kale intou col la noqdo iyo guryaha ha iska saarinina oo waddanka ha iska eryinina waxaa kaloo la yidhi xumaan isku kaalmaysataan dembi iyo collaytan idinkoo ku sugan waxa weeyaan cid sidaas ha ku dulmiinina qof lasoo qafaasho idinkaa hadduu dhacdo isaga waa inaad furataan oo cadowga laga laga sii daayo laga samato bixiyo afartii arrimood saddex waa buriyeen midna waa fuliyeen kii lasoo qafaashay way furanayeen xoolay dhiibayeen qafaalashanimada waxay dhahayeen arrin xun weeyaane ninkan hala sii daayo xornimadiisa ha loo soo celiyo laakiin arrimihii kale oo dilkii qatligii iyo ikhraajkii daarta laga saarayey ballantii kamay soo bixin waa qatligii bay sameeyeen dadkiina daarahoodii bay ka saareen way isqixiyeen deedna waxaa la yidhaha fatu'minuuna bibacdi lkitaabi wa takfuruuna bibacd arrimahaas ayaynu ku soo qaadanay darsigan kii ka horreeyey marka nimanka yahuudda waxaa jiray niman la dhihi jiray reer bani qurayda iyo niman la dhihi jiray reer banu nadiir labaduba waa yahuud nimankii reer bani qurayda waxay la xulafoobeen nimankii la dhihi jiray reer caws nimankii reer bani nadiirna waxay la xulafoobeen nimankii la dhihi jiray khasraj markaasaa markii dagaal dhaco dagaalka dhex qarxo laba jifiyoo yahuud ah waxay la kala socdaan aws iyo khasraj markaas markii labadii qole ay la kala socdeen dagaal dhaco oo yahuuddi ay isdagaalaan waxaa dhacaysay labadii qoloo isdagaashay labadii yahuudood baa soo kala raacay qolo kasta iyo xulafadeedii dhinac bay ka soo jeensanayeen qaatala kullu fariiqi min alyahuud maca xulafaahi koox kastoo yahuuda waxay garab siinaysay nimankay xulafada la ahaayeen ka maxaa dhacaya xagga waxaa ka soo jeeda kuwo yahuud oo reer aws la socdo xagga kalena waxaa ka soo jeeda kuwo yahuud oo khasraj la socdo markaasaa nin yahuudiya baa wuxuu dilayaa walaalkii kale oo yahuudiya maxaa yeelay labadii qolay la kala socdaan guryihiibay ka qixinayaan qoladii gacan saraysa wax qixinaysa guryihii ka saaraysa xoolihii iyo alaabtii wixii u yaalay bay meerkii markaa qaadanaya oo laga boobaya arrimahaasna xaaraan bay diintoodii ku ahayd iyo kitaabkii towraad hadhow dagaalkii marku dhammaado labadii qolo isdagaashay qolo ka mid a hadday raggii qaar qafaashaan yahuuddaha qoladii wax qafaalatay maahe qoladii kale maca qoladii wax qafaalatay yahuuddii la socotay waxay dhahayaa ninkaan lasoo qafaalateen hala sii daayo waa ninkii hadday rabeen inay dilaan oo dhinaca kale ka soo jeeday hala sii daayee leeyihin madax furashadiisa annagaa bixinayn qolaa laga adkaaday rag baa laga qafaashay kuwii wax qafaashay yahuuddii la socotay waxay dhahayaan raggaan lasoo qafaashay hala sii daayo annagaa bixinayn madax furashadoo hadeerna inay laayaan bay rabeen oo dagaalkii qoladii la dagaalayeen wey deedna waxaa la yidhaha fatu'minuuna bibacdi alkitaabi wa takfuruuna bibacd ma kitaabka ilaahay barkii baa rumaynaysaan barkiisna ma ka gaaloobaysa darsigeenna hore ayaynu intaa kaga noqon aayadda waquuluu linnaasi xusnan markii aayaddaas loo soo kala hormariyey dadka al aham falaham say u kala muhiimsan yihiin oo marka u horeysa horta xaqi ilaahay baa lagu bilaabo ilaahay baa ilaa ummadda u nicmeeyey inay ku shugriyaan oo caabudaan laa tacbuduuna ila allah labadii waalid baa lagu xijiyo xaqoodaa weyn ilmahan bay soo koriyeen oo dhaleen oo soo tarbiyeeyeen qaraabanimadii baa lagu xijiyey waa silaturaxim agoontii baa lagu xijiyey agoontu hadda xeelad iyo awood ma hayaan masaakiintii baa lagu dara oo lagu xijiyey iyaguna waa maskanadooda iyo miskiinimadooda waquuluu linnaasi xusnan baa layidhi lama dhihin waquuluu liikhwaanikum walaalihiin ama mu'miniinta waxa u dhahdaan hadal wanaagsan lama dhihin keliye linnaasi baa layidhi waquuluu linnaasi xusna dadkii wanaag u dhahbale waa gaal iyo mu'min faajir iyo baari wanaag u dhah u iraahdo makaarim alakhlaaqay ka mid hadalka dabacsan wejiga furfuran aadaabta la isticmaalo wakaasa waa bir iyo samafal weeyaan kaa gaalkaa waxaa laga yaabaa markuu arko sida wanaagsan oo muslimiintu u dhaqmayaan inuu isaguna markaas uu ficnaado oo iimaan la yimaado sidaadana dadka wanaagsan waxaa laga rabaa dhaqan wanaago waquuluu linnaasi xusna weeyaan darsigeennan markaan u nimaadno qaala tacaala walaqad aataynaa muusa alkitaaba waqafaynaa min bacdihi birusul ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala walaqad xaqiiqe aataynaa waxaan siin muusa nabiyullaahi muuse alkitaaba kitaabkii towreed ahaa baan siin waqafaynaa waxaan qadaad raacinnay waxaan ka dabageynay waxaan ka dabadirnay waxaan raacsiinnay min bacdihi nebi muuse ka bacdi birusuli rusul nebi muuse ka bacdi rusul kalaa laga dabageeyey wa aataynaa waxaan kaloo siinay nebi muuse haddii laga sheekeeyey nebi ciisaa la tilmaamayaa ciisa nebiyullaahi ciisa nebi ciise ciise bna maryam ina maryama aha ibna maryam bilbayinaati ayaanu siinay waxaanu siinay nebiyullaahi ciise aayaad bayinaad iyo mucjizaad waadixaad ah oo inuu nebi ilaahay yahay tusinaya waxaa ka mid ahaa aayaadka bayinaadka qofka akmahaayoo wejigu daboolan yahay oo indhuhu xidhan yihiin ayuu bogsiinayay ilaahay idankiisa midka abraskaayo baraska qaba buu taabanaya waa buskoonaya waxa dhintay buu soo noolaynaya waxoo dhanna waa biidnillaahi ilaahay idankiisa wa ayadnaahu waxaanu ku xoojinay huwa nebi ciisa biruuxi lqudus ruuxulqudus oo jibriil ah ayaanu ku xoojinay baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala ruuxdii la dahiray ruuxulqudus jibriil baanu ku xoojinay wey jibriil baa waxaa la yidhaha ruuxulqudus waxaa la tilmaamayaa haddee ambiyadoo dhan baa ilaahay rusushoo dhan baa jibriil loo soo diro lagu xoojiye nabi ciise maxaa gaar loogu sheegay waxaa gaar loogu sheegay jibriil intuu laasimay oo la socday nebi ciise ayaa ka badnayd intuu rususha kale la socday maxaa yeelay filmahdi wa kahla dharabtii markuu saarnaa iyo ilaa markii ka dambeysay intaas buu macnaha u imaanay sidaas baa lagu tilmaamay waayadnaahu biruuxi lqudus waayadnaahu biruuxi lqudus waayadnaahu biruuxi lqudus ruuxulqudus ayaan ku ayidnay nabiyullaahi ciisa calayhi salaam qawaynaahu washadadnaa asrahu bijibriil jibriil baan ku xoojin qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi afakullamaa jaa'akum afa kullamaa markastoo jaa'akum uu idiin yimaado rasuulun rasuul idinla yimaado bimaa shay laa tahwaa anfusukum naftiinnu aysan doonaynin waxaan hawadiinna waafaqsanayn markii rasuul idinla yimaado istakbartum iskibrinaysaan istakbartu israacidda rasuulkaas mayaa iska kibrinaysa afa kullamaa kolkasoo jaa'akum markastoo uu idinla yimaado rasuulun rasuul bimaa shay laa tahwaa anfusukum istakbartu waa iskibrinaysaan wey mar kasta oo rasuulkaas idinla yimaado waxaan naftiinnu doonayn oo hawaaw nafsigiinna khilaafsan istakbartum iskibrinaysaan fa fariiqan qeyb kadabtum waa beeniseen fa kadabtum fariiqan qeyb rusushii ka mida waa beeniseen ayib wa fariiqan qeybna taqtuluuna waa laynaysaan sida hadda dilkii ku wadaan oo kale ficilkay la yimaadeen xumaantiis haddee qeybna waa layseen wey laakiin taqtuluuna mudaaricaasaa laga cabiro fa fariiqan kadabtu wa fariiqan taqtuluun ayib noocaas iyo qaabkaas bay ahaayeen mudaarica waxaa looga cabiray fa fariiqan taqtuluun ee aan loo dhihin wa fariiqan qataltum aan loo dhihin waxa weeyaan ficilkan mudaaric sida la yaqaan waxaa loo isticmaalaa marmar afcaasha maadiga meeshii la dhigi lahaa afcaasha maadiga ah waxyaalihii dhacay oo xumaanta meel fog ka gaaray booskooda waa la dhiga waxaa lasoo xaadirsanayaa suuradii iyo muuqaalkii oo kale ambiyadii yaa layntii la leynayey qofka hadda loo sheegayo kaanama isagoo arrintii socoto oo kale arrin foolxun marka weeyaan kaanamaa qatligii inuu socdoo kale baa looga cabira ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu kaloo inoo tilmaamayaa nimankii yahuudda ahaa oo xilligii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam casrigii sii joogay kuwaasaa laynoo ka warramaya waxaa la caddaynayaa baadinimadoodii iyo say u dhumeen markay ku daydeen kuwii iyaga ka horreeyo yahuuddii ka horraysay ilaahay wuxuu yidhi wa qaaluu waxay dhaheen kuwaas gaaladaa yahuudda ah quluubunaa annaga qalbiyaashayadu qulfun wey akinatun laa tafqah walaa taci maa taquuluhu yaa muxamed waxay dhaheen qalbigayagayadu waa qafilan yihiin waa dahaaran yihiin wax ma fahmayaan qalbigayagu qalbi quluubtayadu waxba ma fahmayso waxba ma weelaynayso waxaa dhahaysid oo dhan uma qalbi hayno waxay rabaan inay nebiga ka quusiyaan calayhi salaatu wasalaam iimaan in iyaga xaggooda laga helo marna iimaan ha naga rajayn qalbiga yaguba waa qafilan yahay saas uga jeedaan quluubunaa qulfun bedh quluubta yaduba waaba sidaasba dabool baa saaran sida qulfigu qofka aan weli la gudin oo buuryadu ku taalloo kale waxa weeye u asturan tahay waxa weeye qalbiga yagiiba waa dabool baa saaran saas uga jeeda qalbigoodu in dabool saaran yahay bay sheegaya dayib sidaa markay dhaheen ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala bal iskaba dhaafe lacanahum ullahu ilaahay baa lacnaday iyaga bikufrihim bisababi kufrihim kufrigooda sababkiis baa ilaahay la lacnaday waxaa kaloo culimmada qaar ku fasirayaan waxay dhaheen quluubunaa annaga qalbiyaashayadu qulfigaa waxay uga jeedaan waaba weelal qalbiyadayadu waa weelal weelashaa maxay ka wadaan quluubtayadu waa weelashii cilmiga awciyatlcilmi weelashii cilmiga weeyaan qalbiyadayadu hannagaaba cilmiga asal u ah qalbiyadayadaa cilmiga weel u ah sidaas haddii qalbiga iyagu mar weelkii cilmiga yahayna waxa aad noo sheegaysid bay leeyihiin maxamedow annagu kuma hayno mar haddaan annagu ku hayna waxa aad sheegaysid raaci mayno rumayn mayno bay uga jeedaan oo waxba kama jiraan bay saas uga jeedaan annagaaba weelashii cilmiga ah cilmiba annagoo nagu soo dhammaadaa cilmiba annagaa hayna cilmigaba weelkiisa waa annagay uga jeedaan taasna mufasiriinta qaar baa maraya ilaahay wuxuu yidhi laba jeeraalaba mid kastoo ay u jeedaanba bal iskaba dhaaf weeleel cilmina maaha lacanahum ullah ilaahay baa lacnaday lacnaddii ilaahay baa ku taalloo ku dhacday bikufrihim bisababi kufrihim faqaliila maa yuuminuuna faqaliilan wax yar maa sii yar bay yuuminuuna rumaynayaan faqaliilan wax yar ma faqaliilan ma waa yarayntaasaa lagu sii adkaynayaa faqaliilan wax yar maa sii yar bay yuuminuuna yari yar bay yuuminuuna rumaynaya maxay ka dhiganta tafaasiir badan baa ku jidhe in yar baa wax ka rumaynaya iyaga in yaroo iyaga ka mid a baa iimaan yeelanaya ama faqaliilan maa iimaanan qaliilan bay yuuminuuna rumaynayaan iimaan yar oo iimaankaa yar waa maxay inay kitaabka barki rumeeyaan barna ka gaaloobaan waxna ogolaadaan waxna diidaan ama qaliilan maa yuuminuuna zaman yar bay rumaynayaan waqti yar faqaliilan maa yuuminuun walamaa jaaahum markuu u yimid iyaga kitaabun kitaab kitaabkaasoo min cindillaahi ka ahday ilaahay agtiisa kitaabkaasoo musadiqun rumaynayo waafaqsan limaa macahum wixii iyaga macooda ah oo qur-aanka cadiimkaaya kitaabkood markuu u yimid kitaab ilaahay agti ka yimid kitaabkaasoo u rumaynayo waafaqsan wixii iyaga macooda ahaayoo kitaabkay hayeen oo towreed ahaa kitaab waafaqsan markii ilaahay u keenay oo u yimid waa kitaabka nebi maxamed lagu soo dejiyey calayhi salatu wasalaam waa qur-aanka oo wa kaanuu waxayna ahaayeen wa kaanuu waxayna ahaayeen min qablo horay yastaftixuuna kuwa gargaar dalba oo furasho dalba cala aladiina kuwii dushooda kafaruu gaaloobay wa kaanuu waqad kaanuu waxayna ahaayeen marka u yimid kitaabun min cindillaahi kaasoo musadiqun limaa macahum wa kaanuu waqad kaanuu ayna ahaayeen waxayna ahaayeen min qablo horay kitaabkan intuusan imaan hortiis yastaftixuuna kuwa nasri dalba cadowgooda cala aladiina kuwii dushooda kafarow gaaloobay kitaabkaasay ku nasri nasri dalbi jireen waxay dhihi jireen allaahuma ansurnaa binnabiyi lmabcuuth aakhira azamaan qolada is hayaan markay rabaan inay ka adkaadaan saasay dhihi jireen oo ku ducaysan jireen nebiga aakhiru zamaan imaanaya nebigaas ee la soo saari doono ilaahayow noogu hiili oo qoladan awoodda naga si nebigaasoo tilmaamihiisa aan ka helayno kitaabka towraad walamaa jaaahum kitaabun min cindi illaahi kaasoo musadiqun limaa macahum wa kaanuu waqad kaanuu min qabl horeynay u ahaan jireen yastaftixuuna kuwa furasha iyo fadxi dalba iyo gargaar cala aladiina kuwa kafarow gaaloobay nebigaas imaan doona ayay sidaas ducada inta akhrisaan dhihi jireen ilaahayu noogu kaalmee oo noogu gargaar nebigii saa ahaa markuu yimid kitaabkii waafaqsanaa kitaabkoodana loo soo dhiibay falammaa jaaahum markuu u yimid iyaga maakii carafuu ay yaqaaneen maa carafu waxa weeyaan kay garanayeen waa kee waa nebi maxamed markii lasoo saaray calayhi salatu wasalaam ay maakii carafuu waa maxay carafuuhu xaqal macrifa aqoonta rasmigaa ay yaqaaneen oo kitaabkoodii ay ku hayeen tilmaamihiisa kafaruu bihi waa ka kufriyeen waa ka gaaloobeen falamaa jaaahum maa carafuu bih kafaruu bih falacnatullaahi ilaahay lacnadiisu lacnaddu waa raxmadda ilaahay oo laga dheeraado waxa weeyaan naxariista ilaahay oo laga fogaado wey laga fogeeyo qofka faasiirta qaar wuxuu qorayaa inay dhihi jireen allaahuma innaa nasaluka bixaqi muxamedin annabiy lumiyi nebigaasoo ayabooday inaa akhru zaman soo saaraysa ilaa inaad nooga gargaaraysaa kuwan gaalada ah sidaasay dhihi jireen si ay hiil iyo kaalmo ay u helaan oo ay gargaar u helaan oo qoladaas u adkaadaan ayay sidaa ku ducaysan jireen meeshii la rabay markii marka xaqii ilaahay u keenay inay raacaan sidii maysan samaynin sidii maysan samaynin walamaa jaahu markuu u yimid kitaabun kitaabkaasoo min cindillaah macnaha naasilun ka soo degay min cindillaah min cindillaahi waa tashriif weeyaan sifayntaas lagu sii sifaynaya sidaas kaasoo musadiqun waafaqsan limaa macahum ilaa tilmaamaha nebigay hayeen iyagu calayhi salaatu wasalaam kitaabkanna sidii baa tilmaamihi ugu qoran yihin sharaa'icda qeyb ka mid a ku qornayd waa iska waafaqsan yihin musadiqun limaa macahum wixii iyaga macooda ahaa waa towraad iyo injiil labadaba ayib sidaa markay dhacday jawaabti lamaada waa maxduuf walamaa jaahum kitaabun min cindi illaah musadiqun limaa macahu dee kadabuuhu waa beeniyeen wey waa ay beeniyeen ama maaha jawaabtu waa kafaruu bihida soo socto wa kaanuu waqad kaanuu yahuuddu waxay ahaayeen min qabla horay qabla mabcathi muxamed sala allah alay slm nebi moxamed intaan la soo saarin wa qabla nusuuli qur'aani qur-aanka intaan la soo dejin yastaftixuuna yastansiruuna kuwa gargaar dalba ilaahay bay fatxi iyo nasr weydiisan jire cala aladiina calaa acdaa'ihim aladiina kafaruu kuwa gaaloobay dushooda in looga hiiliyo ilaa kuwaan iyagu ahlu kitaabe dayib nebigaa aakhiru zaman lasoo saaraya oo imaan doona bay dhihi jireen ilaahu noogu hiili falamaa jaaahum markuu u yimid maa carafuu ay ilxaqu aladii carafuuh xaqii ay garanayeen oo kitaabkooda ku soo barteen arrinkaas markuu u yimid oo xataa gaalada mushrikiinta ayagoo maka joogtay kula sheekaysteen dheheen nebigaasaa soo baxay oo ay lahaayeen annagaaba idinka horumarayna kafaruu bih xaqa isagaa way ka kufriyeen dayib maxay uga kufriyeen xaasidnimo iyo madaxnimo jacayl ay isleeyihiin yaan madaxnimadu idinka tegin kufrigaas waa maxay marka tilmaamihii bay bedeleen tilmaamihii nebiga calayhi salatu asalaam siday u qornaayeen si aan ahayn bay ka dhigeen haddaba fa lacnatullaahi cala alkaafiriin lacnad ilaahay kuwa kaafiriintaa dushooda ha aato ayib lacnaddii saas ku dhacday lacnaddu arrimaha keenaa waa dhowr oo saddex baa ka mid oo kufri iyo bidcinimo iyo fisqi haddii saddexdaa jiraan dee lacnatullaahi cala alfaasiqiina iyo cala alkaafiriina iyo baa la dhihi karaa waa kaasa fa lacnatullaahi cala alkaafiriin laakiin in maaragtay dadka muslimiinta ama afkoodu barto waxa ama iyagu islacnadaan lama ogola ama qof mucayana hebel gaara la lacnado oo aan gaalnimo ku dhiman hadduu gaalnimo ku dhintay sida abijahal iyo abilahab iyo kuwa la midka ah waa la lacnadi karaa lacnaddu waxay kusoo noqonaysaa qofkii lacnada la yimid haddii kan la lacnaday uusan ehel u ahayn lacnaddu inay ku dhacdo qof muuminoo la lacnadayna waxay ka dhigan tahay iyadoo la dilay oo kale waxaa laga yaabaa qofka xoolihiisa inuu lacnad ku sheego oo markaa xoolihii barakada laga qaado wax ilaahay abuuray lama lacnado dhir iyo dhagax ba allaha ka dhigo xoolo iyo xayawaan midna lama yira lama lacnado waxaa la tilmaamayaa addoonku markuu yidhaahdo xataa adduunyada allaha lacnado haddou dhaho adduunyadu inay iyaduna dhahayso lacana allaahu acsaana lirabbi labadeenna kii ilaahay caasin badan lacnadu ha ku dhacdo dee adduunyadu m ilaahay ma caasinasay isagii baa cisyaankii iyo xumaantii ku dhex jira ayib taasna halkaasaa la dhig marka maa carafuu maa kitaabkii carafuu ama maa bimacnaa mano nebiga ay garanayeen tilmaamihiisa marka u yimid way ka gaaloobeen kafaruu bihi falacnat ullaahi cala alkaafiriin qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi bisa ma waxaa baasix bisa waxaa baasix maa shay ishtarow ay ku gadeen ishtaraadan wey midda bimacnaa baacada ah ishtarow bimacnaa baacuw ay ku gadeen bihi maagaba anfusahum naftooda waxay naftooda ku beeciyeen ayaa baas leh kaasaa baas leh shayga liita ayaa baas leh oo kuwan yahuuddaaya ay naftooda ku gadeen naftoodii qaaliga ahayd bay isdhaafiyeen wax xunbay soo bedel qaateen oo waxaas waa maxay an yakfuruu inay ka gaaloobeen oo ka kufriyeen bimaa kii anzala allahu ilaahay soo dejiyey waa qur-aanka oo maxay uga gaaloobeen baqiyan xasad darti xaasidnimo darti maxay xasdayaan an yunzila allaahu an yunazila allaahu ilaahay inuu soo dejiyo min fadlihi fadligiisa calaa man yashaau ciddou doono min cibaadihi addoommadiisa ka mid a fadligaa ilaahay ciddou doono uu siiyey oo nebi maxamed ilaahay rasuul ka dhigoo doortay taasay xasdayaan fa baa-uu waxay la noqdeen biqadabin caro weyn oo calaa qadabin caro kalo weyn dulsheeda ahaatay caro caro kale la socto ayay la noqdeen horaa loogu carooday haddana waa loo carood tanwiinta biqadabin waa caradaa weeyaan khatarka ah walilkaafiriina kuwa gaaladaana waxa uu ahaaday cadaabun cadaabkaasoo muhiinun macal ihaana ah duu ihaana ihaano saaxiiba wa idaa qiila markii loo yidhaahdo lahum iyaga aaminuu rumeeya bimaa kii rumeeye anzala allaahu ilaahay soo dejiyey qaaluu waxay odhanayaan nuuminu annagu waxaan rumaynaynaa bimaa kii unsila calaynaa annaga nala ku soo deji annagu towraad wixii ku yaallaan rumaynana war qur-aanka rumeeyaa la yidhi waxay leeyahy annaga kii nala ku soo dejiyaan rumaynana may kana rumeeyaan labada kitaabba ilaahay xaggii bay ka yimaadeen ma labada kitaab bay kala jecel yihiin ilaahay baa soo wada dejiyey rusushiisuu ku soo dejiyey labaduba waa laba kitaaboo xaqa kan kii hore rumeeye si loo yiraa kanna rumeeye loo yiri wayakfuruuna waxayna ka kufrinayaan bimaa shayga bimaa waraahu wixii gadaalkiisa ahaa waay walxal huwa alxaqu xaq uu yahay wa huwa alxaqu wayakfuruuna bimaa waraahu wa huwa isaguna alxaqu wey musadiqan xaalu yahay mid sadiqaya oo waafaqsan oo rumaynaya limaa macahum wax iyaga macooda qul waxaa dhahdaa nabiyullaahi maxamed calayka asalaatu wasalaam falima maxaybaa taqtuluuna u laynaysaan ambiyaa allahi maxaa u leynaysaan bay ka dhiganta ambiyada ilaahay min qablo hore in kuntum haddaatiin mu'miniina kuwa mu'miniina iimaankiina towreed hadduu saxiix runa yahay ambiyada ilaahay maxaa u leynayseen ilaa ambiyada ilaahay inaad dhibtaan laydinma ogolayno waa laydiin diiday marka haddaad run sheegaysaan maxaa ambiyada ilaahay aada u leynayseen markaas waxaa la tilmaamay inay waxay la noqdeen caro iyo lacnad iyo raxmadda ilaahay oo laga dheeraado fa ba-uu biqadabin oo kaa'inin ahaaday calaa qadabin qur-aankii bay ka kufriyeen nebi maxamed bay ka kufriyeen calayhi salaatu wasalaam nebi ciise awal ka kufriyeen intaasoo waxay la yimaadeen dembi marka mid kasta lacnad iyo ciqaab rabbi baa uga sabababay walilkaafiriin cadaabun muhiin waidaa qiila lahu markii loo yidhaahdo aaminuu rumeey bimaakii anzala allahu ilaahay soo deji oo ilaahay nebi maxamed ku soo dejiye ama kutubta ilaahay soo dejiye o dhan qaaluu waxay odhanayaan nuuminu waxaan rumaynaynaa bimaakii unsila calaynaa annaga nala ku soo dejiyey waa towreed taasaanu annagu qaadanayna oo rumaynayna wa yakfuruuna wahum iyagu yakfuruuna waxay ka kufrinayaan bimaa waraahu kaas wixii gadaalkiisa ah ee gadaashii la soo dejiyey oo ama injiilah ama qur-aanka kariimkaada wal xaal iska xaale wal xaal huwa isagu wahuwa xaal alxaqu xaq u yahay kee wahuwa kaa gadaalkiisa la soo dejiyey towraad dabadeed la soo deji oo injiil iyo furqaana amaba qur-aankeenna ah walxaal huwa alxaqu xaq u yahay walxaal huwa isagu alxaqu xaq u yahay ayb musadiqan xaaluu yahay mid rumaynayo waafaqsan limaa macahum wix iyaga macooda ah awel ay haysteen oo aan khilaafsanayn maxayba ku diidayaan waxay haysteen booba waafaqsan yahay may rumeeyaan keliya qul waxaa dhahdaa nabi muxamedu calayhi asalaatu wasalaam kuwaa iimaanka sheeganaya beenta waxaa ku dhahdaa falima taqtuluuna maxaad u laynaysa maxaa u leynayseen ambiya allah falima qataltum bay ka dhiganta maxaa u layseen ambiyada ilaah min qabl horay nebi zakariya iyo nebi yaxya iyo waa iyagii dilay in kuntum haddaad tihiin mu'miniina waayo kitaabkee idiin baneeyey waa idinka le annagu ka nala kusoo dejiyaan rumaynaynaaye kitaabkee idiin baneeyey oo idiin ogolaaday ambiyada ilaahay inaad laysaan ama aad dhibaataysaan kitaab idiin ogolaaday ma jiro wey markaa waxaa ku socotaan dalaal iyo baadinimo ayaa ku socotaan waana siday ahaayeen oo ay ku socdeen weeyaan darsigan intaas ku egyahay wallahu subxaana wa tacala aclam bisawaab